bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay falastiin madaxweynuhu rijinko dhan dee wuu arkayay wadanka masarna calaaqaad ballaaran baan leenahay oo dowladda soomaaliya iyo dowladda masar calaaqaad taariikhiyo soo jireena ayaa jiray bishii agostos sanadkii lasoo dhaafay hadda waxaan wada saxeexanay heshiis ciidan iskaashi xagga ciidanka ah iyo tababarka ciidanka soomaalida iyo qalabeyntiisa haddana booqashooyinkai madaxweynuhu ku marayay ku tegay kenya oo ku tegay ethoobiya jabuuti asmara qeyb ka mid a ayay ahayd maadaama dowlad isku dhow aan nahay heshiisna aan wada galnay in dee xaaladihii u dambeeyey layska maaragtay layska wareysto oo rijinka geeska africa soomaaliyana dee hadda waxay xooga saaraysay inay la dirirto kooxaha argagixisada ah oo dalka ka saarto marka iskaashi iyo taageero dhankaasna waa jirtay iyo in heshiisyo dhowrahoo yaalay oo kale in hore lagu dhaqaaqo oo la saxiixo oo ku mid ahaa kiima labada madaxweyne ay saxiixeen iyo laba kaloo anigu aan saxiixay iyo wasiirka dhigaya waxaa jirta mudane wasiir in masar ay ka dooneysa inay ka mid noqoto ninkan aad aqbasheen ciidamada nabad ilaalinta goormaa la filayaa inay ciidamadaasi usoo diraan soomaaliya
ciidamadaas wadahadalkoodii si technicalah ama farsamo ayuu u socdaa oo halkan laba toddobaad ka hor waxaa yimid waftii wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ka socda haddana waa joogaan marka arrintaas technicaly ayaa looga hadlayaa laakiin a u da xafiiskooda peace and security-ga nabadda iyo ammaanka ayaa ayay codsi u gudbiyeen oo halkaasoo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaasoo dhami ay u gudbisteen kadibna dee dowladda soomaaliya waxba ugama duwanaa dowladaha kale ee ka qaybgelaya arrintaas marka sidaasaa lagu soo dhaweeyey wixii farsamaana hadda farsamadooda way socotaa waanan rajaynaynaa inay mara fogeyn bilaha saddexda bilood oo soo socota gudahooda inay tegi doonaan dhinaca kale etoobiya iyana waxaay ku jirtay arrimo farsame in loo heli karo bal in ciidamada ay wax ku yeelan karto maxaa iyana kusoo kordhay
etoobiya iyadana waa socda wadahadalkii oo technicalka ahaa baa socda sidii hore ciidamaah meesha ma joogaan shardigii dowladda soomaaliya ay xiraysay oo ahaa m o ugii laga noqdo ama laga heshiiyo laisla meel dhigo shardigii maadaama ay xilligii loo qabtay ka hor ay ka laabteen oo koob iyo tobankii bishii december declarationkii ankara oo arrintaasi laalay dowladda soomaaliya haddana soo codsatay dowladda soomaaliya dib u egis ayay arrintaasi ku samaysay dhowr koloo horena waa laga hadlay arrintaas marka technicaly iyadana sida hadda halkan masar ay uga socotay koley u socotaa isaga waa la tegay wasiir gaashaandhigga hadda daraad saddex casho ka hor buu joogay halkaanu hadda joogaa marka tiimam technical oo kale shaqooyinkaas wadana way jiraan dad badani waxaa soo hadal qaada hadda heshiiska ankara waxay qabaan in heshiiska ankara si rasmi ah aanay etoobiya raaligelin uga bixin amaanay uga noqon oo aysan dhihin waa ka noqonay
waa laga noqda walaashay maanta qofkiis ina tiraya waa arkay niman waaweyn oo maryaha siibtay kii is indha tiraya waa gaar laakiin qodobada waxaa ku qornaa heshiis kasta oo ku saabsan arrimo ganacsi oo etoobiya oo badda soomaaliya la xiriira asbaab ganacsi waxaa lala gelayaa dowladda federaalka soomaaliya oo keliya marka halkaas waxaa ku baxay iyo ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya iyadana qodob kaloo muhiimay ahayd marka arrintaasi m o u waa halkaas ayuu ku dhammaaday wax kadib hadal haya haddii la arkayna qofka soo daliilsanaya ama ama maaragtay dhahaya lagama noqone ethoobiya oo daliilsanaysana lama arago raadinaysa awla dee wuxuu cudurdaar hadda weyn wax hadda la implementgareeye maahayn intention iyo niyeysi ayay ahayd niyeysigiina meeshiisii ayuu ku dhintay
wasiir dad badan waxay is weydiinayaan sida soomaaliya ay gacanta ugu wada hayn karto ama xiriir wanaagsan ula wada yeelan karto etoobiya iyo masar oo la ogyahay iyana waxa ka dhexeeya oo webigii niilna isku haya marka sidee isleedihiin waa u maamuli kartaan xiriirka labada dab oo aada la leedihiin sideenaba annaga sideenaba maslaxadda soomaaliya ayaa siyaasadeenna hagaysa meeshay soomaaliya faa'iido u leedahay waa waa la gelaya dowlado wax ka dhexeeya annagana ma khuseeyaan turkiya ayaan xiriir fiican la leenahay griig bay ayay wax kala dhexeeyaan waxaan soo raraynaa dhibaatadii griiga iyo turkiga u dhexaysay miyaan soomaaliya usoo rarnay imaaraadka carabta iyo iiraan baa wax ka dhexeeyaan ma dhibaatadoodii baan usoo rarnay haddaan heshiis la galno dowlad ka mid a dowladaha jabuuti iyo eritrea wax ka dhexeeyaan marka labadoodana xiriir fiican bay dowladda soomaaliya la leedahay marka annagu shaqo kuma lihin dowladaha waxaa ka dhexeeya dalkeenuna ma noqonayo meel dowlad kale laga colaadiyo dowladaha aan xiriirka la samaysanayna ay ka dhibaateeyaan dowlad kale laakiin wixii maslaxadda dadka soomaaliyeed ciidankeena dhismihiisa iyo dowladnimadeena dhismaheeda cid allaaliya ciddii nagu kaalmeynaysaana waa soo dhaweynaynaa wixii khilaafaad oo dowladahaas ka dhexeeyana dee banaankooday ku dhamaysanayaan ama sidooday ayay usii jirayaan laakiin annagu dhulkeenu ma noqonayo meel laga dhibaateeyo dowlad kale madaxweynuhuna waa caddeeyey maantay markastana waa caddaynaa oo oo maaragtay aan howlahan oo kale ama su-aalahan oo kale ay nala soo gudboonaadaan
dhinaca kale wasiir waxaa jira maraykanka waxaa xilka la wareegay madaxweyne trump muddaxileedkiisii hore waxaa la sheegaa in ciidamadii maraykanka ee soomaaliya jooga uu soo qaaday maxaad ka filaysaan maamulka cusub ee madaxweyne trump ee hadda xilka la wareegay dalkan maraykanka wallaahi maanta aniga waxaa weye waxaan u hambaliyeeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray hambaliyo na u diray sidaasi lamida ayaa madaxweynaheenu soomaaliya ugu hambaliyeeyey madaxweyne trump iyo maamulkiisa cusub annagu waxaan filaynaa inaan xiriirka maraykanku waa xiriir soo jireena waaye dhinacyo badan bay soomaaliya ka kaalmeeyaan dhanka bini-aadamnimaday ka kaalmeeyaan horumarkay ka kaalmeeyaan waxay naga kaalmeeyaan dhanka ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada siyaasiyan baan maaragtay isugu dhownahay marka xiriirkaasi xiriir soo jireen uu ahaa trumpna waagii u dambeysay oo ayay ahayd markii uu ciidanka si uun uga bixiyey mana aysa fogaan oo hadda jabuuti bay joogeen isla markiina waa soo laabteen marka waxaan rajeynaynaa anagu dhankeenna inaan safiir cusub aan u dirnay halkaas inaan calaaqaadka aan maraykanka la leenahay waa calaaqaad istraatiijigahe meeshii uu joogay uu kasii wanaagsanaado meel fiicanna sii tago maamulka trumpna maaragtay xiriir iyo fiican inaan la yeelana rajeynayna aada umahadsantaa mudan wasiir barakallah fik waa mahadsantaha walaashay